hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa magaalada barawey gaarsiisay saddex duunyo oo sidaa shixnado macaawino ah islamarkaana loogu talagalay dadka kusoo barakacay magaalada baraawe gargaarkan oo isugu jira qeybaha kala duwan ee raashiinka ayaa loogu talagalay si loogu qeybiyo dadka danyarta ah iyo kuwa abaaruhu saameeyeen ee magaalada baraawe iyo deegaanada hoos yimaada sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa ka warbixisay gargaarkan annagoo fulinaynaa amarkii guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka raashinkaas oo ay loogu talagalay dad masaakiina oo ka soo barakacay abaaraha oo iskugu yimid magaalada baraawe ayaa loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan ma aha markii koowaad oo aan dekedaan xeebeedkan jasiire aan ka dirno macaawino agab macaawino oo u socda degmada baraawe gobolka shabeellada hoose waa markii labaad hay-adda maaraynta masiibooyinku mar walba waxa ay u taagan tahay ka qayb qaadashada ama gurmashada dadka abaaraha ay saameeyeen waxay hay-adda maaraynta masiibooyinka macaawinada ay ku qaadaa cirka dhulka badda intaba hay-adda maarinta masiibooyinku waa ay ku dirtaa ayada oo uga faa'iidaynaysa ama ugu gurmanaysa dhammaan gobollada dalka meel kasta ay jiraan